hoygaas aan ku deganay wasiiro badan iyo xildhibaano badan ayaa mar allaala markaa imaaday oo rabay inaa hoygii dega waxaa la yidhaha qoryo in lagu qabtay ma degi kartid baabuur gaarigaagana ma gelaayo la bax meesha marka waxaa ka cad meesha in ku-tagarfal awood ay ka jirto eena tahay meeshaan ma ahan deegaankaagii layskugu hanjabayo deegaanka anigoo weliba ah wasiiru dowlihii amniga magaceyguna oo yahay bashaar xasan xirsi waxaa saas yeelayan waa wasiirka arrimaha gudaha maxamed cali caadle arrintaas ayaa xalay dhacday dadka waxaan u sheegayaa in laga daayo handadaada iyo deegaankan ma ah deegaankaaga intaas ayaa rabaa inaan shirkayga jara kusoo koobo midda kale waxaa rabaa inaan idiin caddeeyo arrintan oo dhacday xalay ma ahan keligay waxaa lagu hayaa wasiirada waxaa lagu hayaa xildhibaanada oo amniga dhan oo aniga aan mas-uulka ahay ayaa saas leelo dhaqmaya maxaa u malaynaysaa xildhibaanadii maxaa u malaynaysaa wasiiradii kale maxaa u malaynaysaa shacabkii kale iyo shaqaalihii shaqaalaha wasaaradda wasaaradaha ama dowlad goboleedka hirshabeelle xalayna qoryaal leegu qabtay saasaan wax u dhaceen ugu dambeyn arrintan waxaa loo gudbiyey maxkamad waxaana sugaynaa maxkamadda sharafta leh insha allahu tacaala wixii ka soo baxaan ku qanacsannahay